Munaasabadda Daahfurka Xog Ururinta Naafada Gobolka Banaadir oo la qabowday magaalada Muqdisho ayaa waliba ka qayb galaya xildhibaano ku tirsan baarlamaanka Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka wasaaradda Hanraabta Xuquuqul Insaanka, iyo mas'uuliyiinta naafada qaranka. Ujeedada munaasabaddan ayaa waliba yahay helowga xog ku saabsan naafada ee ku nool gobolka Banaadir iyo ogaadowga xaalado shalgadiisan ah. Gudoomiyaha Hay'adda Naafada Qaranka Maxamed Cabdulle Jaamac oo munaasabadda daahfuray ayaa ku hadlay muhiimadda ay leedahay munaasabaddan.
Si aad ogtihiin waddankeenna oo aad ogtihiin dhibaatooyinka uu soo maray waxaa jira dad badan oo naafo ah markii loo fiiriyo bulshada qaybaha ay ka yihiin waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba labaatan bulshada soomaaliyeed ka mid inay naafo yihiin noocay doonaanba ha ahaadeen naafada jirka midda maskaxda midda dareenka mid noocyo badan bay naafadu leedahay ilaa haddana laga soo bilaabo lixdankii sano soomaaliya dadka naafada wax badan looma qabanin dibudhac badan ayaa jira way ka mid tahay xuquuqdooda oo weli aan sharci loo samayn nasiib wanaag sharcigii ilaalinta xuquuqda naafada usbuuca soo socda ayaa la filayaa in golaha wasiirada la horgeeyo waana tallaabo wanaagsan oo runtii muhiim u ah qaranka soomaaliyeed
cali cabdulaahi salaad oo ku mid ah guddiga hay-adda naafada qaranka soomaaliya iyo cabdulaahi muuse agaasimaha waaxda dadka baahayaha gaarka ee qabo ee gobolka banaadir iyoona dhinisho sheegeen muhiimadda yonlata xog ururinta naafada
ujeeddadu waxay tahay in gobolka banaadir laga sameeyo sarfeygaas sahanka marka waxaa laga soo aruuri doonaa bulshada waxaa laga qaban doonaa waxaa la waraysan doonaa qof oo iskugu jira qaybaha kala duwana naafada oo ku kala nool degmooyinka iyo deegaanada aan sheegay ma jirto laba qofood oontu meel iskugu keeno lagu waraysanayo laakiin qof walbaa gurigiisa lagu tegi doonaa waxaana la weydiin doonaa baahidiisa ay ugu horeydo dhanka noloshiisa waxbarashadiisa caafimaadkiisa shaqadiisa gargaarka biniaadanimo ee dalkan la keeno waxa ka soo gaar ah ka qaybgalkiisa siyaasiga ah shirkan waxauu ku saabsan yahay xog uruurinta naafada gobolka banaadir xog uruurintaasoo laga soo sameeyey dalka goboladiisa intiisa kale maamul goboladiisiisa loola dabamariyey gobolka banaadir oy hadda joogto oy kusoo xirmayso marka xogtaasa in la uruuriyo oo ku saabsan yahay shirku
xildhibaanadii ku tirsanahay baarlamaanka soomaaliya oo munaasabadda ku qayb galay ayaa dhinisho sheegay inay arrintan yeeta to muhiiman ee naafada soomaaliyeedda
de waxaa lagama maarmaana in la ilaaliyo dadka baahiyaha gaarkale xuquuqdooda in la ilaaliyo hadday noqoto midda dhaqaalaha hadday noqoto ka qayb qaadashada hogaanka dalka iyo siyaasadiisa wixii siyaasad ku saabsan xaqoodaqaybka noqotaanka baarlamaanka iyo hayadaha dowladda aada xubno ka tihiin xaqooda leedihiin hadday noqoto qofka in lala dagaalamo baahiyaha oo waxyaabaha faqriga iyo qofka baahiyaha gaar kale dadku u baahaya adeega gaar u baahan yahay adeegan in la xoojina runtii wax muhiima way ha noqoto dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca bulshada iyo qayb kasta oo idinka aada dareemaysaan runtii idinkoo hawshii badnayd soo qabtay oo gobolladii oo dhan ka imaaday oo hadda daahfurkii xog ururintii gobolka banaadir la joogo iyo iyada oo aan macnaha baarlamaankii weli la keenin oo shaqadan aan ka howlgeli karro oo inta karaanka annaga inooga aadan inaan baarlamaankaan aan ka shaqaysin insha allah marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa maanta maalinteeda kale idinkoo xafiisyo gobolka banaadir oo dhan ku yeeshay inaan idinku soo idinku soo booqan doona haddii ilaa yidhaaho gobolladana dee sidaa sheegteen shaqadii ahayd waa soo wada qabateen runtii shirkan oo uuse dareeri doona muddo maalme ayaa markiiuse dhammaada weliba laha ku saara doonee warmurtiyeed ka saabsan xogooyinkii lagu aruuriyey ku qaybgalayaalka ee dadka baahiyaha gaarka ee qaba